الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار باب في حلية السيف تباع بالدراهم waxau u baab yahay xilyat sayf i xilyat sayf seefta waxaa lagu qurxinayo oo lacaga taasoo tubaacu lagu iibinayo bidaraahim daraahim lagu iibinayo marka macnaheedu waxa weeye seeftii oo lacag lagu xardho haddana lacag lagu iibinayo ma la saamaxay mise lama saamaxin xadiidkeenu ka arka inkastoo xadiidka aanu seef ku sheegin wax u eg bu ku sheegoo looga qiyaasanayo marka maadaam la yidhi dahabkii iyo wax kaloo isku jira yaan la isku iibinin ama lacagtii iyo wax kaloo isku jira yaan lacag lagu iibinin inay seeftuna la mid tahay baa laga qaadanaya can fadaalata bni cubayd qaala wuxuu uhi utiya nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waxaa loo keenay caama khaybar sanadkii khaybar la xoreeyey biqilaadatin kool kuushu waa waxaan la xidho qoorta dumar ku xidhaa fiihaa dahabun wa kharas dahab iyo kuul baa ku jira dahab iyo kharas kharaskuna waxa weeyaan waa jawhartan ama dhagaxaantan qaaliga ah ee had iyo jeer dadku xidhaa qaala abu bakrin wabnu maniic culimadii xadiidka warinaysa waxa ay qaarkood yidhaahdeen fiihaa kharas waxaa ku jira cool mucallaqat bidahab dahabna lagu xidhay riwaayaanka qaarkoodna mughallafa bay tilmaamayeen lagu daboolay waa dahab iyo dhagaxaan isku daboolan dahab iyo wax kaloo isku jiro qoorta lagu xidhanayo ibtaacahaa rajulu nin baa wuxuu ku soo iibsaday bitiscati danaaniira aw bisabcati danaaniir sagaal dinaar ama toddoba dinaar qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam la marka rasuulku wuxu uhi maya dahab iyo danaaniir lagu iibinayo oo saa isugu wax isku jiro dahab lagu iibinayo maya ma banaano macnaha xataa tumayiza jeeroo aada kala socdo baynahu wa baynahu kharaski iyo dahabka dahabkana hala garto wuxuu yahay in lacagta uu la egyahay iyo in kale kharaskana hala garto ha kala socmaan faqaala ninkii waxau uhi innamaa aradtu lxijaara anigu dhagaxaantunbaa baan ujeeday dhagaxaantan qaaliga ah jawhartaa baan ujeeday oon iibsanayaa dahabku waaba iska daba soco faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam la markaa rasuulku wuxu uhi maya xataa tumayiza baynahuma jeeroo aad kala soocdo oo la garan karo labada dahab inay isleegihin lo waa dahab dahab lagu iibinaye qaala wuxu uhi faradahu nebigu u celiyey xataa yumayiza baynahuma jeer u kala soocay marka xadiidku wuxuu sii akidayaa tii ahayd addahabu bidahabi mila bimili laba dahaboo la isku iibinaya ha isleegaadaan xaggan dahab baa ka soo jeedo lacaga oo dee danaaniirtiya xagganna waxaa ka soo jeeda dahab iyo dhagaxaan wada socda ama alaxjaaru lkariima oo markaa aan la garanayn dahabku qiyaastuu yahay qaladku halkaasuu ka socdaa marka wixii sarifa labada shay ee isku midka ah waa in la isleegeysiiyaa wa fii lafdin aradtu tijaara alfaada xadiidka mid ka midaba waxaa ku soo arooray anigu umgama jeedo inaan xidhe ganacsi baan uga jeedaa xijaara iyo tijaara qoloba sibay u qoreen markaa qoloba sibay ku warinayaan anigu waxaan uga jeedaa buu ninkani leeyahay inaan ka ganacsadee ma xidhanayo war waxaa doonto uga jeedo waa in la islegeysiiyaa marka haddii seeftiina iyaduna wadato wax lagu qurxiyey oo lacag lagu iibinayo dee waa in la ogaadaa wuxuu yahay waxaas can fadaalata bni cubaydi qaala ishtaraytu yowma khaybara kilaadatan biitnay cashara dinaara baashaa qoorta lagu xidhanayo labayo toban diinaar baan soo siistay diinaarkuna dabcan sad ogtay lacag bu ahaa fiihaa kara dahabun wa kharas waxaa ku jira markaa labadaasaa isku jira kuul ama dhagaxaan iyo dahab fa fasaltuhaa markaasaan kala soocay dahabkiina gaar baan ka dhigay dhagaxaantiina gaar fawajadtu fiihaa waxaan ka helay agara in ka badan min itnay cashara dinaara labayo tobankii dinaaran ku iibsadayba wax ka badan oo dahabaa ka soo baxay marka xigmaddii uu nebigu u diidayey baa meesha ka soo baxday oo marka dhagaxaantiiba dhinac la iska dhiga dahabka halkan ku jiraaba uu ka badan yahay labayo tobankii lacagta ay la siisay marka isleegaanshihi baa meesha ka baxay fadakartu dalika linabiyi sala allahu calayhi wasalama faqaal arrintii baa nebiga u sheegay markaasuu uhi laa tubaacu xataa tufasal laba iibiyo jeer oo la kala saaro waa khabarun bimacna nahyi laa tabichaa xataa tufasil ha isku iibinin labada noocaasa mid iswadata iyo mid kale markaas ilaa aada kala saarto marka xadiidkan iyo kasoo socdaaba waxay tilmaamayaan tiradu inay intii hore ka badan tahay oo dee kolkii horena sagaal dinaar ama toddoba dinaar halkanna labiyo toban dinaar marka waxaa lagu jamcinayaa tan dambaad sugan maadaamay bilaa shaki tahay tii horena maca shaki ba ahayd can fadaalata bni cubaydin qaala kunaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama yowma khaybar dhoon jabtay bay ahaan ama col jabay oo barwaaqaysan oo baraadhay nimankii khaybar maalintii la xoreeyey ee yuhuudda ahaa oo markaa dahabkii iyo lacagtii iyo hubkii iyo xariirtii wixii baa markaa halkan marka laga taga daaraha iyo biyaha iyo midhaha waxaasaa meesha isku hawray nubaayiculyahuud yahuuddii halkaa ah ayaan wax ka iibsanayn alwuqiyata min adahab bidinaar wuqiyada dhana dahabka ah waxaanu ka siisanaynay dinaar lacaga qaala hayru qutayba qutaybe mooye ragga kale waxay idhaahdeen xadiidka warinaya bidinaarayn wathalaatha wuqiyadda waxaanu kaga ka siisanaynay laba dinaar ama saddex dinaar dinaarkuna dee waxa u ahaa lacagtii waktigaasoo dahaba uma tafaqaa labada sheekh waxay isku waafaqeen intaa hore way isku khilaafeene faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi laa tabiicu dahaba bidahab war dahab dahaba ku iibinina ilaa wasnan biwasnin inuu dee islaag yahay mooyaane hadii laba dahab lagu iibin laysku iibinayo waa inuu isku garaam yahay markaa inuu qofki yidhaahdo dahabkaygan hore duugga ah intuu dahablaha u keeno hoo oo mid cusubi siin oo la kala badiyo waa qalad ama ogola taa waxa weeyaan dahabka duugga iyo ka cusub waa isla dahab garaamiskooda waa inuu isleegyahay inta garaama yihiin haddii laakiin la doonayo in wax meeshii laga macaasho qofku dahabkiisan hore duuggaa waa inuu iibiyaa kadibna lacag qaataa ka cusub iibsadaa ama ha loo jabiyo ama ha lagu qaaleeya tartiibtu waa inay sidaa u kala socnaato sidii timirtaba nebigu kula talinaya calayhi salaatu wasalaam ninkii timirta liidata iyo timirta cusub galaan iyo laba galaan isdhaafsanayay oo laba galaanoo taxuna buu galaan timirta wanaagsana ku iibsanayay markaa wuxuu uhi maya timirta xune horead ka cararaysa iibiyo kaashgaree kaashka timir cusub ku iibso baabun fi lxayawaani bilxayawaani nasiia waa noole noole lagu iibinayo amaah miyay bannaanta macnaha addoon iyo addoon sidoo kale neef geela iyo neef geela adi iyo adi waa laba xoolo la isku iibinayo ma la kala amahan karaa can saburata ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nabiga ilaahay nahaa wuxuu diiday can bayci اlxayawaani biاlxayawaan noole noole in lagu iibiyo nasiatan oo amaah marka xikmadda laga fahmi karaa waxa weeyaan maadaamuu hilib yahay dee waa raashin xoolihii ila waa hilib halkaasaa ama hilib iyo noole la isku iibiyo baabun fii daalika waa baab ku sugan xoole xoole lagu iibinayo idaa kaana yadan biyadin marka la kala qaadanayo inay bannaan tahay baa xadiidkani sheegayaa can jaabirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ishtaraa cabdan bicabdayni addoon buu ku iibsaday laba addoon marka macnaheedu waxa weeye way kala qiimo badnaayeen saa daraaddeed baa loo kala badiyey waana la kala qaatay marka xadiidkaa hore haddii uu diiday labadii noole in la isku iibiyo kani wuu fasaxayaa wey iyagoo kala badan ayuu fasaxayaa waanaynu soo marnay nebigu inuu neefa mahday calayhi salaatu wasalaam mid kale oo ka qaalisanna oo amahdii ku bixiyey almuhim berigii hore hala diiday waktiga dambe oo la fasaxay neef nool iyo hilib in la isku iibin karo laba neef oo nool in la isku iibin karo maaha kii mamnuuc ahaa baabun fi tamri bitamri timir iyo timir la isku iibinayo macnaha ribadu waxay gashaa ribadu waa laba qaybood riba alfadli waa riba nasiia ah ribo waxaa loo yaqaanaa ribada amaahda gasha oo riba alqardina waa la idhaahdaa riba nasiiana waa lagu tilmaami karaa marka waa ribada amaahda gasho tan iminka adduunyada aada u isticmaalaan weeye oo qofkii oo lacag bixiyo dulsaar saara marka ribada amaahda weeye waa xaaraan ribadu meesha kale gashaa waxa weeyaan madcuumaadka waxyaabaha la cuno iyo lacagta naqdaynka oo intaynu ku arkayna axaadiidta waa wixii la kala sariftee sarifka oo lacagaha ah iyo dee dahabkiio isaguna markaa lacagtii wixii wax lagu kala iibsanayeen iyo raashinka intaasay gelaysa oo kuwaana dee waataynu qaacidada hore soo dhignayo dahab iyo lacag iyo raashin waa ribowi marka hadduu isku noociyana hala isleegeysiyo hala kala qaato sidaasay ribadii kaga baxi karaysa hadduu kala noociyana sida axaadiidtan iminkaba aynu ku arkayno waa la kala badin karaa laakiin hala kala qaato ribadu laakiin meelo badan oo dadka qaarkood u tuhmayaan ma gasho sida faa'iidadoo la badiyo kale dadka qaarkood baa u haysta haddii faa'iido badan qofku alaabtiisa uu ku iibiyo inay ribo tahay taa ribo lama idhaahdo waa la odhan karaa naxari naxariis darra weeye oo qofku boqol kiiba boqol ama boqol kiiba laba boqol saddex boqol hadduu dadka alaabta ka siiyo wax mamnuucayaa ma jiro laakiin dee naxariistii buu ka tego ducadii nebigu waayaya ilan dadku waa walaalihii inuu dhiigooda miirta maaha oo tuumbo ku nabo ama toobin ku nabo maaha nebigu wuxuu uhi raxima allahu mra'an samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa allaha u naxariisto qof saamaxaad badan oo dadka u nafisiyo o dabciya markuu wax ka sii iibinayo iyo markuu wax ka soo iibsanayo iyo marka uu amaah ka qaadanayo amaahda kolka uu qaadanayo sidii aynu arkaynayba nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa ninkii uu alaabta ka iibsanayay u wafee u wafee buu lahaa marka waa samxanti taa markaa ribo lama idhaahdo haddii axaadiidta qaarkood arba riba ribadu waa intaasoo baab ay tilmaamayaan waa dunuub kabaa'ira laakiin mustalaxa sharciga wixii ribo markaas xukunkeeda qaadanaya tafaasiishan iyo baababka loo guntaa waa meelaha aynu sheegnay can zayd bn abi cayaash annahu sa'ala sacta bna abi waqaash asxaabigaa ayaa waxa uu weydiiyey jannada loogu bushaareeyey can ilbaydaa'i tacado bisulti lagu iibiyo tacadi waa qamadida cad sultiguna waa nooc heedda ka mid ahoo laga yar wanaagsan yahay faqaala lahu ninkii waxa uu ku yihi sacdun ayuhumaa afdal labadoodan aad iweydiiseed leedahay ma laysku iibin karaayo raashin keebaa wanaagsan qaala wuxuu uhi albaydaau dee qamadida cad fa nahaahu can daalika arrintiibuu u diidayoo wuxuu ihi ha isku iibinin qaala markaa sacad daliilkiibuu keenay ugu diidayoo waxau ihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anigu nebigaan weydiiyey nebigaan maqlay yus'alu iyadoo la weydiinayo can shiraa'i tamri birudab timir lagu iibiye rudab rudabkuna waa timirta cusub ha bislaateen dee weli aan istaagin ee malabkii ku jiro fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau yihi ayanqusu rudabu idaa yabis rudabkaa aada sheegayso timirtaa cusubi miyay yaraanaysaa ma dhadhaysaa marka ay qallasho ee malabku ka baxo inta imika tay makay ma ka yaraanaysa qaalu waxay idhahdeen nacam fanahaahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama can dalik nebigu markaa arrintaa wuu diiday oo wuxuu uhi kol haddii ha dhowto isla ekaanshahoodii meesha ka baxayo dee lama isma la ega weeye macnaheedu mar hadduu kani yaraanayo kana halkiisii taagnaanayo isla ekaanshihii shardigii isla ekaanshaha meesha ka baxay marka sidaa daraaddeed labadan shayna ha isku iibinin qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin sultiga iyo baydaagu waa laba shay oo isku mid ahun saa daraaddeed buu diiday baabun fi lmusaabana musaabanada oo la diiday buu u baab yahay musaabanadiina waa lagu sheegaya min azabdi bay ka tihi min azabdi ay dafce riixid zabanahu bimacnaa dafaca wuu riixay marka halkanna tadaafuc baa jira isriixriix isriixriixuna waxa uu ku yimi labadii qofba ha dhowto murmayo oo kani iga daa buu odhanayaa ka kalena iga daa war iga daa war iga daa waa la isriixriixaya aniga isii marka shayga wanaagsan iyo shaygii nuqsaamay ayaa ha dhowto isdhaafsigooda ayaa la isku riixriixaya muran iyo tabaatiig baa ka imanaya markaa sidaa daraaddeed baa isriixriixa dadka loo diidan yahay ilaa muslim isriixay uu dagaalamay la jeclo la isku riixriixay dagaalun baa ku xiga can ibni cumar ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa nebigu waxa uu diiday can bayci thamari bitamri midhihii timirta ee weli cusboonaayoo lagu iibiyo timir kaylan iyada oo la galaandarayo oo markaas timir la miisay oo xasiida ama cusub iyo timir caadiya wa can bayci alcinabi bizabiib cinabkii oo sabiib lagu iibiyo cinabkana waa taqaanaa de waa kan ma biyaha leh ee weli dibirsan sabiibkuna waa kan yaro dharay sabiibku wuu istaagay laakiin dee weli kan isma taagin kaylan waa la isku miisayaa wa can bayci zarci sarci oo lagu iibiyo bilxindati qamadidii kaylan iyadoo la miisayo sarcuna dee waa kaa weli aan la tumin ee caanaha leh kan kale ee xindaduna dee waa tan qallashay ma isla eegaanayaan waxaan oo dhami marka waa midhihii iyo xubuubkii mid istaagay oo qalalay iyo mid weli qoyan la iskuma iibinayo isla egaanshaan jirin marka haddii ay dhacdo iibka noocaasi mid geedka saaran iyo mid dhulka saaran la isku iibinayo musaabana baa la idhaha hadhow marka kaasi nuqsaamuun baa tataafuci imanaya tadaafuc isriixriixii baa imanaya islaamkuna ma ogola qabni iyo qarar iyo khusuuma iyo waxaa la yidhaahdo jahaala waxyaabaha buyuucdan loo diiday baa waxaasaa ku badan fiihi aljahaala waan la garanayn waxaani qadarkiisa wa fiihi alkhusuuma muran baa jira wa fiihi alqabnu waalgarar mid kale waa la isku khiyaameynaya qof baa la ayaa ilduufaya oo la sabaaxadaynaya waxyaabahaasaa loo diiday markaa buyuucda islaamku uu diiday inu dul marayno o dhan baabkan soo socdaana waxa weeye ama labadan saddexdan baabe ku xigaabo waa alcaraaya waxa la idhaahdo alcaraaya baabun fii bayci alcaraaya fii miqdaari alcaraaya fii tafsiiri alcaraaya saddexdaa baab saasay sheegayaan cariyadu hiya alcatiya markaad fahamto qof shay walba halka luqada ku dabaleeyo ku dhadhamaya marka cariyadu sida xasaan binu haabitba gabaygiisii ku jirtay waa cadiyada iyo bixinta markaa waa ti aynu inaguba odhan jirnay ismaalsiinta xoolaha la ismaalsiiyaa oo waxaa la ismaalsiiyaa lacagta lacagta lagu amaahinayla waa lagu maalsiinayaa xoolihiina waa la ismaalsiiyaa markaa maalsiinta midhaha jiri jirayoo qofkani qof saaxiibkii ama ehelkiisaaba wuxuu leeyahay beertaydaa boqolka geeda shantaa geed adigu qaado oo maal macnaa midhaha ka soo go adiga iskaleh caruurtaada u qaado waxaa dhacaysa markaa sidaa dee tafsiirka aynu ku arki doonno qofkii faqiirkaa wuxuu jeclaysanayaaba in wixiisaba loo qadimo aljaniinu yamuutu qabla sikiin bay dhaan carabtu inaguna waxaynu naha dhiciskuba inta birta loo soo sido ayuu baktiyaya markaa wuxuu le war dee geedkaniba intuu dhalayo maba sugi karaye reerkii derigaa saabku kaga jiraaye bal aniga midho bahala timir caadiyaysiyo koosaradeedii ku jirta labadaasaa la isdhaafsanaya marka ninkani wuxuu ka guurayaa tii geedka saaray tu dhulka saaranna wuu qaadanaya waana tan lasoo diidee moogta baahi daraaddeed baa loo saamxay markaa duruufta timi daraaddeed tusaal qaar kalena way jiraanoo sharaxa tafsiirulcaraaya inoogu iman doona marka tii la diiday timir timir lagu iibiyo raashin raashin raashin qoyanoo mid qalalan lagu iibiyo tii xaalat alcariya waktigan wax la isa siiyey waa la saamaxay oo ila baahidaa jirta oo islaamka waxyaabaha qaarkood buu fududeeya marka taa la qabso caraayaa waxaa laga soo reebay iidabkii la diiday can zayd ibni thaabit ana nabiya sala allahu alayhi wasalam rakhasa waxa uu fasaxay fii bayci alcaraaya caraayadii cadiyadii iibkeeda bitamri warudab timirtii dhulka taallay iyo tii geedka saarayn in la isku iibin karo duruufta jirta daraaddeed can sahl bni abi xatmata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa can bayci tamri bitamr timirta buu lagu iibiyo joojiya buu can bayci tamri bitamri oo markaa dee can bayci thamar bitamri bay hayde imikana labada timirood midunbaa tuqoyana warakasa wuxuu fasaxay fi lcaraaya baasha cariyada laydha cadiyada laysa siiyey in la isdhaafsan karo an tubaaca in lagu iibiyo bikharsiha qiyaasteeda waxaa loo haddii halkan shan kiile ay dhulka yaallaan geedkana imisaa udhigmi kara shan kiile intaasoo rucubood labadaa rucubood halkaa saaran baa udhigmi kara shantii kiilo khars niman khubara ahoo yaqaanaa qiyaasaya kharsigoo qiyaasta taasoo yaakuluhaa ay cunayaan ahluhaa dadkii u baahnaabaa cunaya rudaban iyadoo ah rudab marna qofkii caruurta haystay baa wuxuu leeyahay waar adigu timirtan dhulka taalla qaado aniga taa rudabkaa baan jecelay timir waan haystaa qalaalanoo dhulka taalle taa qoyan baan u baahanahay igu bedel markaa ehelkaygaa cunaya rudabka marna ehelkiibaa tamriga doonaya marna rudabkay doonayaan waa af wax afka loo cuno laga bacamsanayn taa waa la saamaxay haddaba qadarkee lagu saamaxay heerku doono qofkii miyuu gaadhsiin karaa maadaama duruuf cunno lagu saamaxay waa la xadiday ilaa iib maahae waa cunaya baabun fii miqdaari alcariya cadiyada noocan oo kale ah timirta raashinka qoyan iyo ka qalalan la ysku iibinayo qadar buu sharcigu ku hakiyey can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rakhasa fii bayc alcaraaya iibkaa caraayaga la idhaah ayuu fasaxay oo laga soo reebay ti kii horeynu soo sheegnay fii ma duuna khamsi awsuq fii ma duuna khamsati awsuq shan awrar wax ka yar aw fii khamsati awsuq ama shan rati rar wax gaadha waa toban jawaan toban jawaan iyo wixii ka yar ayaa la ogol yahay kaa qoyan iyo kaa qalalan in la isku iibin karo wixii ka badan maya wa fii lafdin ilaa arbacati awsuq ilaa shan baa riwaayin kusoo arooreen marka in la yidhaha duuna iyo in la yidhaha arbaca iyo in la yidhaha khamsa riwaayada u badani shan bay sheegtay marka ilaa shantaa ayaa la saamaxayaa la ogol yahay kaa geedka iyo kan dhulka in la isku iibin karo baabun fii tafsiiri alcaraaya cadiyada noocana bal hadda iftiiminteeda dadka beeralayda ah ayaa markaa garanaya ama nakhiisha iyo cinabka iyo beerbiyoodka iyo dadka beeralaydaaba aada u garanaya arrimahan can cabdirabi bni saciid alansaari annahu qaala alcariya cadiyada noocana la sheegayaa alrajulu waa nin sawirkeedu suuratuhaa alrajulu nin weeye yucri nakla nin kaluu siinayaa geetimireed ya acraa yucri yucri nakhlata haa yucri nakhlata nakhiishii buu siinayaa qof yucri rajul haddii la yidhaahdo markaa yucri rajula nakla wa isla labadii mafcuul buu soo saaray nin buu siinayaa geed aw irajulu nin ayaa yastathnii ka soo saaraya min maalihi xoolihiisa annakhlata hal geed aw ilithnayni ama laba geed ama ka badanba ayuu ka soo saaraya gooni uga dhigaya ya'kuluhaa wuu cunayaa fa yabiicuhaa markaasuu ku iibinayaa bitamrin timir buu ku iibinayaa oo waxaan geedka saaran ayuu leeyahay timir dhulka u baahan baan anigu waxaan u baahanahay timir dhulka taalle taa geedka saaran hebelow qaadoo aniga isii tan dhulka taalla marka labada dhinacba way noqon kartaa tii hore aynu soo sheegnay weeye tani cagsigeed weeye cagsigeed weeye tii hore aynu soo sheegnayna xadiidka abi ibnu isxaaqe soo socda wey dani waxa weeye kii beerta lahaaba wuxuu u baahan yahay timirta qalalan mid buu leeyahay tan qoyan qaadoo carruurtiibaa u baahan mid qalalane adigu tan geedka ku hadhoo qiyaasteeda ku qaado oo isi aniga tan dhulka taalla koosaradiisii tii horeynu soo sheegaynayna waa tan soo socota can ibni isxaaq qaala wuxuu ihi qaala qaala wuxuu ihi alcaraaya cariyadu an yahaba arajulu lirajul annakhalaat nin baa nin waxa uu siinayaa xoogaa geeda timilaa eeg waxaa jira thamar tamr nakhl intaba inaad kala fahamto weeyana bixinta marka tamri iyo thamri thamarku waa midhihii weli dee aan istaagine qoyana tamriguna waa midhihii dee istaagay imikaba koosarada ku jira nakhladuna waa geedkii cinabkiina waxa weeyaan zabiib cinab karam karamku waa geedkii cinabkuna waa kii qoyanaa zabiibkuna waa kan la tuujiyey inta badan waa sidaa mararka qaarkood waa la isweydaarin karaa an yahaba arajulu lirajuli nakhlaat nin baa nin xoogaa geedaa siina wuxuu le geedaha qaado fayashuqu calayhi ninkii wax bixiye waxaa dhibaya an yaquuma calayha inuu u qubo dhirtan keebaa u qumaya qumiddu dee waa af carabiye an yaquuma calayha inuu habeeyo kii dhirta la siiyey inuu habeeyo ayaa dhibaysa fayabiicuhaa wuxuu kaga iibinayaa bimili kharsihaa qiyaasteeda wax la-egoo timira oo wuxuu leeyahay markii uu toban geed siiyey qofkii miskiinka ahaa ee uu caawinayay ayaa dee dabcan waa inuu dhirtiisii iyo midhihiisii hagaajisto oo uu waraabiyo oo tartiibiyo oo goosto oo beerta soo gelideedii iyo wadwadkiisii iyo ballamihiisi iyo wixii baa dhibaya dad la aragya ama hawl hawl la aragya marka ninkii beertiisa u madax banaanaa ee u xor ahaa waa kan nin kale meeshii la soo galay markaasaa wuxuu le adeer khayr allah si waad igu socod badatae intaadan meesha kuu saaran qiimayso nin khabiiro u yeedho oo arimise koosaradood baa u saaran intaasaa u saaran waa tana qaada imika la guub dhulkay kuu taallaabay ilaanu geedka kumaan siinine waxaan ku siiyun tan saaran marka taas weeye fayashuqu calayhi waxaa dhimaya qofkan muhdiga ah ee waxadyeeyey waxaa dhibaya an yaquuma almuhdaa lahu aw ilmawhuubu lahu qofkii loo hibeeyey inuu habaysto calayhaa geetibireedka fayabiicuhaa wuu iibinayaa midhihii bimili kharsihaa buu ku iibinayaa in qiyaasteeda ah oo timira marka labadaasiyood marna qofkiibaa geedka lahaaba iyo beerta lahaabaa timir u baahan marna ka kalea timir u baahan markaas sidaas weeye oo marar badan baa sharcigu waxyaabaha uu diido mustanayaat u sameeya iyo wax laga soo reebo oo de waa adiga arkay oo wixii su-aasha la odhan jiray sharcigu waa xaaraantinimeeyey iyo bani aadamka in wax la weydiisto laakiin dee dad baa loo saamaxay laa taxilu lmasalatu ila lihalaath saddex un bay u banaantay su-aashu waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka qawaacidka shareecadeenana waxaa lagu ohanaya qaacidadaasi waa sidaa walahaa mustanayaat waxyaaba laga soo reebay bay leedahay baabu fii bayci himaari qabla an yabduwa salaaxuha sidoo kale qofku haddii uu wax iibiyo maalan beycoo kale waxayn kusoo marnay baabu shufca mustahnayaadkaasuu ka mid ahaa tanoo kale u egaa irtifaaq iyo xaraj lirafci lxaraj si nafis loo helo dhib looga baxo ayay baabu shufca ahayd baabu shufcana waxay ahayd maalan nin wixiisii intuu iibiyey ninkii uu ka iibiyey lagala wareegayo oo la leeyahay imsaa lagaa siiyey intaa oo qaado lacagtan oo iska dhaqaaji macnaa laba nin baa dee bakhaar bay wada leeyihin si furanoo mid baa qaybtiisii iibiyey marka kii ku hadhay wuxuu u tegayaa qofkii laga iibiyey imisuu kaa siiyey intaa hooy oo dhaqaaji qasab bay ku tahay ninkaasaana ku hadhaya waayo kan dambee soo galaya hawshiis sida kan beerta soo galgalaya oo kale ayuumuu noqonayaa kan bakhaarka kusoo soo galgalaya isaguna la yeelanaya kusoo biiraya marka sharcigu isagu ka fuur yeelay haddii la iibinayo in lagu horraysiiyo isagoo ka gacan taagto oo idhaahdo diyaar maihe waa taasoo kale waxaa la mida bay leeyiin mucaasiriintu sheeriska wixii loo yaqaanay haddii shirkadii dee dhowr qof ay maaragtay ku wada jiraan shufcay ogaan kartaa oo waa tan ay markaa laaixadda ku qortaan dee barorta dadka saamilaydi inay iibsanayaan hala weydiiyo ilaan dad badan oo soo biiro oo markaa aan kii baxaya uu ku reebaa hawl bay keeni karaan waa qiyaasay markaa culimada qaarkood qabaan baabu fii bayci himaari qabla an yabduwa salaaxuha maa xukmugu bay ka dhigantay iibka midhihii la iibiyo qabla an yabduwa intaanu muuqanin salaaxuhaa bisaylkeedu salaaxuhaa hagaageedu midhihiioo weli aan bislaanin oo aan istaagin oon si wanaagsan u bislaanin ma la iibin karaa mise lama iibin karo xadiidkaa ka jawaabaya iyada laftigeeda waxaa laga cararayaa qabnigii iyo qararkii iyo khusuumadii can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay shaarica ahaa nahaa waxa uu diiday can bayci himaar midhaha in la iibiyo xataa yabduwa jeeroo uu muuqdo salaaxuhaa bisaylkeedu nahal baa'ica walmushtariya baayicii buu diiday baayicu waa kii isagu sii iibinayay mushtarigiina waa loo diiday inuu soo iibsada isna halkaa waxaad ka arkaysaa alxaraamu xaraamu cala aljamiic shayga manhiga ah iyo shayga xaraamtii dadkao dhan buu wada yaalaa macnaa inaad tidhaahdo laaluushku wuxuu u bannaan yahay qofka mucdiga ah ee bixinaya aakhirkana waa ka mamnuuc qaadanaya maya labadaba uu israaciyay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale inaad tidhaahdo ribadu qofka qaadanayay mamnuuc ka tahay laakiin ka bixinaya ribada de isaga duruuf iyo baahi iyo xayraan bahayo dee amaah buu doonayo besti laakiin inkaarqabahan dadka ribada saaray xaaraan ku tahay maya labadiiba waa labada dhinacba qofka bixinaya ka qaadanaya wuu israaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam can ibni cumar ana rasuula allahi nahaa can bayci nakhl nakhiisha in la iibiyo marka geedkii iyo midhihii wada socdaa mise nakhiishana looga jeedaa midhihii xataa yazhuwa jeerohe uu zahwi qaato zahwi zahwiguna waxa weeye waa ta lagu sheegi doonee waa bisayl wa cani sumbul wuxuu diiday in la iibiyo saricii iyo naaskii ka lushay aalaha xataa yabyad jeeruu dee caanogeliyo waya'mana alcaaha caahadu waa aafada aafadana laga aamin noqdo oo loo arko inuu dhammaystirmay naha albaa'ica waalmushtari macnaa waxa midhihii marka la arko inay dhammaystirmeene bislaadeen qofkii uu goosan karayo saricii marka la arko in la goosan karayo waktigaasu iibkiisu ansaxaya waktigaasaan labadii qof midna la caamaynayn labadoodiina aanay murmaynin haddii uu dee meeshii midi dhibaata ku dhacdo waxaa yaalla bima ta'khudu maala akhiika maxaad ku qaadanaysaa xoolaha walaalkaa ila waxba uu waayeen أxاadiiثtu markaa wayse sii fasirayaan can jaabir بn cabdالlaahi qaala nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalayه waslm aadaabtii baycaananu ku jirnaa walaa zilnaa fii aadaabi اlbayc wakhaasatan albuyuuc اlmanhiyu canha iibabkii la diiday ayaynu maraynaa haddii iibka la diidayna waxaa ka soo baxaa xaaraan weyn can jaabir bn cabdالlaahi qaala nahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm an tubaaca hamaratu midhihii in la iibiyo midhaha kuwa dee cinab timirtii iyo cinabkii iyo kuwaa wey xataa tushxiqo jeero ay sidaa noqoto bislaatan weeye qiila waxa la wamaa tushxiq qaala wuxuu uhi taxmaaru watasfaaru wayu'kalu minha taxmaaru way casaanaysaa ama guduudanaysa watasfaaru waxa ay noqonaysaa midabkaa hurdiga ah midhuhu markay bislaadaan ama way casaanayaan amba dee timirtu adiga arkay huruud bay noqotaa midhabka midhabka la yidhaahdo burtuqaaliga ama inagu huruudda aynu idhaahno noqonayaan wayuukalu minha lana cunayo markaa midhabka ay qaadato casaan iyo guduud iyo la cuni karo ilaa heerka ay gaadho can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa can bayci alcinabi xataa yaswad wa can ilxabi xataa yashtad cinabkii wuxuu yidhi yaan la kala iibsanin ilaa uu madoobaado dee cinabka badabkiisu wuu madoobaada ama wuu isbedelaa in kastoo cinabka cadigu tan ka duwan yahay sida qaalibkaa ka laga hadlaya markaas kaa madowga midabkiisu madowga noqdo wey markaa markuu bislaado astaantiisa taas xubuubkii raashinkii raashinkii isagana xataa yashtada jeer u adkaado oo caanogeliyo oo dheecaankii yeeshuu raashin bisil noqdo intaa labada dhinacba waa loo naseexaynaya waa loo danaynaya dadkuna meel ma kala tegayana waa dad walaalo islaama isku danahoo isku jidh ah marka waxaa la leeyahay kanina ha faa'iido kanina ha faa'iido kani wuxuu doonaya ha helo kanna wuxuu doonaya ha helo walaaltinimadoodu iyay wax la waaye ku dhiman can yunusa qaala wuxu uhi sa'altu abazinaad sheekaasaa waxaan weydiiyey can bayci thamar midhaha iibkooda qabla an yabduwa salaaxu intaanu muuqanin guduwigu waa muuqashada qabla an yabduwa salaaxu intaanu bisaylkiisu muuqan iyo wamaa xadiiska dukira fii daalika arrintaa lagu sheegay xadiiska arrintaa lagu sheegay ku soo arooray bal ii sharax baan ku ihi buu yihi abuzinaad dee waa culimadii dambe faqaala wuxuu uhi kaana curwatu bnu zubayr yuxadith dee taabicigaasaaba warramayoo noo sheegay maxaa uu sheegay taabicigaas wuxuu ka warramay can sahl bni abi xasma can zayd bni haabit qaala wuxuu ihi zayd kaana annaasu dadku waxay ahayn asxaabtu yatabaayacuuna himaar midhaha ayay kala iibsan jireen qabla an yabduwa salaaxuha intay intay ugu ridayiin inagu uguri baynu idhaa iyo hoobaan markay bislaadaanna dee waa hoobaantaa la hololobinayo marka kale waa uguri faidaa jadda annaasu waxadara taqaadiihim qaala almubtaac faidaa jadda annaasu dadku marka ay goostaan jadaadku waa goosashada bimacnaa ay doonaan in ay goostaan waxadara uu soo xaadiro taqaadiihim kala qaadashadooda marka ay doonaan inay kala qaataan qaala almubtaac muran baa bilaabma qaala wuxuu odhanaya almubtaacu ninkii taakudheefla la yidhaahdaa waa kii wax iibsaday mubtaacu waa bimacna lmushtari qad asaaba thamara warniyo wax iga iibiyey midhihii waxa ku dhacay addumaanu waasaabahu qushaamu waasaabahu muraadu waxaasoo akriyaya jaafaajiriqii baa bilaabmay wuxuu leeyahay midhihii aada iga iibisay ninow ile bahariyan bislaan baa la kala iibsadee waxa ku dhacay mura dumaan qushaam muraad intuba waa cudurada ku dhaca baashan ee midhaha ee ka suuskii iyo wixii lamid ahaa dee dadka beeraha yaqaana magacyadaasaa loo yaqaanay waa wax hadiy wax uu ku fasira wuxuu ku uhi caahaatun yaxtajuuna biha aafooyin ay daliishanayeen bahayd caahaadku waa aafooyinka yaxtajuuna biha ay xujaysanayeen oo ay daliishanayeen ay ku marmarsoonayeen bahayd qofkii wuxuu leeyahy war intaasoo aafaa ku dhacay dumaan baa ku dhacay qushaan baa ku dhacay muraad waa bukaan marka bahalaha adiga iibsaadar way kharibmeen caahaad baa ku dhacay falamaa kaura mar kaurat markay badatay waa sababtii iibabkan loo diiday ayaa sababu majii'i xadiid baa lagu sheegaya qur-aanku sababu nuzuul buu leeyahy xadiidkuna asbaab lmaji buu leeyahy sabaabu ku yimi ama asbaab lwuruud falamaa kaurat khusuumatuhum cinda الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam markii murankoodii asxaabta nebiga agtiisa ku batay qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam nebigu waxa uu yidhi kalmashwarati isaga oo la tashi oo kale ay u taallo taasoo yushiiru bihaa uu u ishaarayo tala uu siinayo iyadoo ah laakiin dee noqotay un markii dambe go-aan fa imaa laa haddii aydaan iibkan daynayn falaa tabtaacu hamarata imdhaha iibsanina xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa uu noqdo haddii aydaan iibkii joojinayna kollayba wadaysaan ha kala iibsanina ilaa ilaa uu muuqdo bisaylkeedu marka sababtu taasay ahayd dadkii baa isqabsigaasaa yimi kii wax iibsaday baa markaa murankaa bilaabay marka sababtaasuu nebigu mamnucay calayhi salaatu wasalaam likarati khusuumatihim wakhtilaafihim cillada loo xaaraantinimeeba waxay noqotay muran iyo khilaaf yimi daraaddeed can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa can bayci samari xataa yabduwa salaaxu walaa yubaacu lagumana iibinayo ilaa bidinaar aw dir aw bidirhan waa lacag ama dahab ha ahaato ama ha ahaata lacagtii cadcadayda waxa wax lagu iibin karaa danaaniir iyo daraahim ila alcaraaya mooyaane oo caraayahii waxaa lagu iibin karaa mid qallalan iyo mid qoyan baa laysku iibin karaa laakiin timirtan raashinkan kale waxaa lagu geedka saaran waxaa lagu iibinayaa isaga lacag ayaa lagu iibinayaa waxaana la iibin karaa waktigaa uu bislaado labadaa shardi baa ku xidhan mid dhulka yaalla laguma iibinayo kaa haba bislaade halkaa saaran ila alcaraaya sidoo kale waktiga la iibinayana wakti uu bislaaday labadaa shardi baa ku xidhan iibabkii la diidaynu ku dhex jirnaa usuusha arrimaha asbaabta iyo cilalka loo diidayna soo sheegna baabun fii bayci siniin iibka sanadaha ah ayaa isagana la diiday can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa wuxuu diiday can bayci siniin sanada iibkood macnaha beertan waxa ka soo baxaya shan sannadood laba sannadood saddex sannadood baan kaa iibsaday wa wadaca aljawaa'ix aafooyinkana wuu dejiyey macnaha markay aafa timaado hala laga dhaafo buuhi qofkii wixii xadiidku laba arrimood buu sheegay ta u horeysaa waxa weeye iibabka la diiday waxaa ka mid ah baycu siniinka loo yaqaano oo waxay odhan jireen beertaadan labada sano ama saddexda sanee soo socda wixii ka soo baxa iga iibi waan kaa iibiyey dee waa tan lacagti dee ana midhi baa sugaya waa xabalulxabal oo kale uurjiidkii oo la kala iibsaday wey beerti intee ka soo baxaysa ma ba-aysa horta mise way baxaysa ma sunaabi baa jiidhaysa mise way ka nabadgelaysa waxaasoo dhan laa yucraf wa baycu maa laysa cindak wa baycu lmajhuul waxaasoo dhan baa markaa laakiin dee arrin kalea jirta oo qofku inuu lacag qofkan sii siiyo oo udhaahdo lacagtaa waan ku amaahiyey ama aho laakiin hadhowtaan kaa iibsan doonaa oo ama baycu baycu salamkii loo yaqaana taas iyada waa la ogolaya baycu salam oo baycu mawsuufin bidima anigu ama beertan ka keena ama meelaha ka soo iibi ama beer kale ka keena waxaan ka aqaanaa toban kosradooda nooca iyo nooca iyo noocaas lacagtoodiina waa tan iibkii waa la go-aaminaya waa la saxeexaya wuu dhammaaday baycu dima baa la idhaha waa bayc dumada qofka lagu iibsadayoo qofkani kaashkii qaaday qofkan kalena wuxuu sugayaa sifadii wax leh lagumase qaydaya beertan dee sanadana laguma qaydaya macnaha waktigiisumaa la cayimayaa mooyaane meel gaara lagu xidhi maayo qofka qaala abu daawuud waxa uu yidhi horta wawadaca aljawaaix jaa-ixadu waxa weeye qof baa qof kale wax ka iibiye raashin kolkaasay aafa ku dhacday raashinkii bima ta'khudu maala akhiika wey walaalkaa waxaad ka iibisay raashinka beertaada ka go-aya waanu ba-ay dee maxaad wax kaga qaadan doontaa khalaa hamaday baa maray jalaaya u baxday lacagtiisuu celi waa wadaca aljawaaix jaa-ixaadka aafaadku wixii ay ku dhaceene la kala iibsaday waa in la celiyaa qaala abu daawuud waxau uhi lam yasixa can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga kama ansixin fi hului shay-un huluka waxba kagama ansixin wa huwa hulukaasina ra'yu ahli اlmadinati weeye intani meelaha qaarkood bay ku sheegan tahay oo waxa weeyaan wawadaca aljawaaixdanay la socotaa oo qofkii wax laga iibiya wixii be-een saddex meeloodow meel baa la yidhi ha loo celiyo hulu ha loo celiyo hulukaasi ma sugmin buu kuleyahy axaadiista le hulu ha loo celiyo ma sugmine ka sugane waxa weeye qofka wixii laga iibiyey hadduu ba-ay lacagtiisi ha loo wada celiyo lam yasixa can الnabiyi fi hului shay-un in hulu qofka loo celinayo on wadar loo celinaynin dhammaystiran daliilka ku soo arooray ma sugmin inkastoo ra'yu ahli اlmadiina ay yidhaahdeen huluha laga celiyo haloo celiyo saa ay qabaan can jaabir bni cabdillaahi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can اlmucaawama wa fii lafdin bayci siniin waa isku mid caam iyo sanad waa isla halkii un can ilmucaawamati sanadku kala iibsiga baabun fii bayci alkadar waa iibka la isku kedinayo ama la isku khiyaamaynayo can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can bayci alkadar iibka kadiskuu ku jira iyo qadharku marka xadiidku waa ka qaacida waa si caam u hadlay iibo badan ayaa soo hoosgelaya oo kuwa la diiday ka mid oo kuwan soo socda ay ka mid yihiin karar iyo qabni waa shaygii oo qofka lagu suldaaro ama ilduuf sabab loogu noqdo ama lagu khiyaameeyo wa fii ziyaadatin waalxasaati baycu lxasaah iibka bayculxasaad la idhaahdo ayaa isagana uu diiday oo xagga dambena uu ku sheegi doono qofkii oo qururux qaada oo dabeetana miduu alaabtii miduu ku dhufto oo la idhaha wixii qururuxaasi uu kugu dhaco ayaad ku nasiibsanaysa bayculxasaad aya ayay yaqaaneen alaabtu iminka waa qaali nin waliba nasiibkiisa weeye adigaa kugu tuuraya qururux ama adigu mid ku tuuro ama hebel ha kugu tuuro halka uu ku dhaco shaygu ku dhacaabaad leedoonad ka dhaqaaqi karayn can abi saciidi اkhudriyi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nahaa can baycatayni laba iib buu diiday nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iibabka laba ka mid a wa can libsatayni waa laba mar xidhasho ayaa iyagana uu diiday laba hab in dharka loo xidho oo diintu waa diin diinulakhlaaqo sidaa maaragtay dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo ay u tahay dadka in la dhaco ayaa inaad dhar xun xidhataana akhlaaq xumo ay u tahay marka aadaabta iyo akhlaaqda ayaa asal oo islaamka usuushiisa ka mid a iyo sharaa'icda samaawigaba sidaa daraaddeed ba akhlaaqiyaadka iyo usuushoodu waxyaabaha la nasakho aanay ku jirin ama albaycataani labada iib falmulaamasatu waalmunaabada waa isla taabashada iyo isu tuuridda isla taabashada waa dabaqabsigii jaadlayaasha malaa kaasunbaa ayuunbaa lagu e maanta jaadku waa qaali bay odhanayaano dabadunbaa la qabsanaya meeshaa waxaa sii wada jeeda nin walaba mid jiido wax kale oo ikhtiyaari ma jira mid labaad malihid marka ay kusoo baxdo way dhammaatay marka isaga wuxuu leeyahay qofkii bacadlaha alaabtayda waa taasoo intaasoo shaarba halkan yaalla ama shay mid uunbaad taabanaysa warkii wuu dhammaaday kaasaad kaasaa kugu sugmo kugu baxay munaabadaduna waxa weya waan kuusoo tuuriyo way dhammaatay wa ama libsataani labada dhar xidhasho faishtimaalu samaa duuduubka waa shayga la idhaahdo ishtimaal asamaa ishtimaalku waa duuduubka samaaguna waa dhegala-aanta duuduubka dhagahala kanaynu naqaano way hilaabashada oo hilaabashadii waxa weeyaan dee qofkii uu qaawan yahay qofkii wuu qaawan yahayoo qofkaa qaawan marka uu sidaa u hilaabto waxaa dhacaysa labada garab ka midigta wuu banaynaya kan bidixdana go-ii buu isweydaarinayaa oo labadii labadii go-a labadiisii dhinaca ayuu de waa hilaabasho hilaabashada way naqaan marka dhinaca midigtaa u banaan waan yaxtabiya arajulu inuu ninkii dooyeystana wuu diiday fii thawbin waaxidin maro keliya ku dooyeysanaya kaashifan can farji isagoo cawradiisa hoose banaanta manaa go-an go-an imika uu hilaabanaya unbuu la fadhiista intuu la fadhiisto unbuu labada jirib ku xidhayaa marka hadduu qof isdul taagana cawradiisi way banaanta cawrada in la ilaaliyaana waajibaadkay ku jirtaa qofki inuu cawradiisii asturan tahay shaqaysan karo intuba waa muhiim aw amase laysa calaa farjihi isagoo cawradiisa aanay saarnayn minhu shayun wax ka saarani ma jiro can abi saciidin alkhudriyi can inabiy sala allahu alayhi wasalam bihada bihada alxadiid buu wariyey wazaada wazaada waxa uu kordhiyey waishtimaalu samaa duuduubkan dhagahala la sheegay waxa weeye an yashtamila inuu isku duubo fii thawbin waaxid maro keliya yadacu darafay thawbi marada labadiisa daraf waxa uu saarayaa calaa caatiqihi alaysar garabkiisa bidix wa yubrizu shiqahu alayman garabkiisa midigna wuu banaynayaa waalmunaabadatu an yaquula waanu idhaahda idaa nabadtu ilayka haada thawb markaan maradan kuusoo tuuro faqad wajaba albayc iibkii wuu sugmay ka noqosho iyo doorasho iyo ikhtiyaar midna ma lihin waalmulaamasatu waxa weeye an yamasahu biyadihi gacantiisuu ku taaban walaa yanshuru maradiina ma kala bixinayo walaa yuqallibuhu marada ma rogrogayo fa idaa masahu wajaba albayc maradii marka uu taabto waa dhammaatay oo iibkii waa sugmay idan waxaa halkaa ka muuqanaya dee waa bayc nahaa can bayci lqarar kadaa ku jira waxaa iska dhacda in shaygani uu ka soo baxo wax aan la mahadin oon looba aayinba ayaa ka soo bixi kara qofkii iska eegid la-aanteed waxba kuma iibsanayo mararka qaarkood oo laga yaaba waxyaabaha qaarkood oo dee dhib uu ku sugan yahay kasalgaadhkiisa in la saamixi karo way dhici kartaa sida baycu asubra oo kale baashii uudka raashin tuulanoo halkaas in qiyaas lagu iibin karo waxyaabaha had iyo jeer qoloftu ay ku daboolan tahay sida jawska iyo lowska iyo waxyaabahaas oo kale iyo qumbaha iyo qaar baa dee haddii la jabiyo khasaara dhacaya marka kuwaasoo kale ku nasiibsadooda waa la ogol yahay waa wax iska daboola dabci ahaan can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can bayci xabali can bayci xabali xabali xabala xabali xabala urjiifka urjiifkiisa in la kala iibsado macnaha waa kan xadiidkan ibnu cumar baa kuu fasiraya can ibni cumara can inabiyi naxwahu qaala wuxuu uhi ibnu cumar wa xabalu lxabala an tuntija annaaqatu hashii baa dhalaysa badnahaabay dhalaysa ilmaha caloosha ugu jira uma taxmilu waxaa rimaysa allatii nutijat tii la dhalay baa rimaysa marka tan uurka ku jirta ta ay rimi doonto ayaa la kala iibsanayaa way dhaafsan tahay tee nimiyiga urjiifkii innaga waxay idhaahdaan war maanta waxaan u baahanahay neef ahminahoo aan reerka ugu safre eh dee wankaa isii ama laxabaa tabiskaa isiiyo afar urjiifa igaga iibso oo dhalan doona guga ayuu leeya igaga iibso anigana neef imika aan ku safrada isii dee khalaas waa mamnuuc waa la diiday xaaraamtaa buu ka mid yahay waa shay aan lahayn shay aan la garanaynin waxa uu yahay waxaani maxay dhali doonaan noocuu noqon doonaa ma dhalan doonaa mise maba dhalan doono baabu fi lmudaaribi yukhaalif waxa uu baab yahay qofkii mudaaribka ahaayoo khilaafa kii maaliga ahaa ama wakiilkiisii mudaarib iyo caamil baa jira hawsha mudaarabada la yidhahdana waxa wey labadii qof oo wada shaqaysanayo kana xoogii leeyahy kana xoolihii leeyahay marka sida ay ku heshiiyeen waa inuu ku socdaa mudaaribku caamilku waa mudaaribkii waa inuu ku socdaa sida qofka xoolaha leh ay ku heshiiyeen ayuu wax ku socodsiinaya laakiin inuu khilaafa maaha halkan laakiin xadiidkan soo socdaa kuma sugnaa maalig iyo caamil laakiin waxa kusu waxa kus ku sugan wakiil iyo muwakil nebigoo muwakilahoo nin wakiishay ayaa ku sugan lakiin waxaa laga yaabaa inuu ka eegayo sida wakiilka iyo muwakilku ay isku yihiin oo kaley isku yihiin caamilka iyo maaligu labadii qofa xooggiiyo xoolaha kala lahaa oo ninkan xooggiisa ku shaqaynaya dee ninkan xoolaha lunbu wakiil ka yahay oo awood siiya oo yidhi xoolahaygii ku shaqee marka sida xadiidkan looga faa'iidaysanaya ee tarjamadii iyo xadiidku ay isu waafaqayaan waa sidaa can curwata bni abiljacd ilbaariqi qaala wuxuu uhi acطaahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam asxaabigaa nebigu wuxuu udhiibay dinaaran buu udhiibay dinaar dinaar waa lacagtii dahabka ahayd wax lagu kala iibsanayo yashtarii bihi udxiya wuxuu ihi ku soo iibi neefaan ku odxiyaysto nebigu u wakiishay adaa iga wakiila saylada tagoo curwow dinaarkan waxaad iigu soo iibisaa neef hari ah aw shaatan buu ihi udxiyo muu odhana shaatan waa isla halkii uu neefka ariga ahina waxa laga dhigi doonaa un udxiyo fashtaraa shaatayni laba ariyaa buu soo iibiyey oo dinaarkiibuu intuu la warwareegay buu laba neefoo ariya ku helay fashtaraa fadaaca wuxuu sii iibiyey ixdaahumaa labadii midkood buu bidinaar dinaar buu siiyey sayladii uu labada neef dinaarku ku soo helay ayuunbuu intuu xaggan ka wareegay ilaa waa suuqe ayuunbuu neef ka mida labadii dinaar siiyey fa ataahu nebiga wuxuu u keenay bidinaarin wa shaatin neefkii uhi soo iibi iyo dinaarkiiu sidaba oo macaasha fadacaa lahu bilbaraka nebigu wuxuu ugu duceeyey barako fii baycihi iibkiisa fa kaana asxaabigan curwa wuxuu ahaa low ishtaraa turaaban hadduu wax kala daayo ciid qaado la rabixa fiihi wuu ku macaashi jiro ciid hadduu qaado ila duca nebi baa la socota nin cilmigaa loogu duceeyey ninna cuudka marka ninkan cuudka ugu duceeyey marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa halka uu sheekhu mudaaribka ka soo geliyeyna ay tahay qofkii caamilka ahaayo shaqaynaya xoolaha ku shaqaynayay ama la wakiishay ee wakiilka ahaa hadduu iib galo oo uu wax soo kordhiyo waxa uu soo kordhiyey ee meeshan ka soo baxay ama siyaadadaa uu keenay yaan lagubala ballaminba meeshii la yidhi ka shaqee ama wax ka soo saar meelaan ahayn buu wax ka keenay kol hadduu faa'iido keenay khayr weeye ciddii lahayd baale halkan dhig weeye hadduu khasaaro keenana wax khilaafana isagaa isu qaba leanna wuu khilaafa faa'iide markuu keena waa sax laakiin kolka uu khasaaro keenay khilaafkii fa calayhi marka ninkan curwe faa'iidu keenay faa'iidadii nebigu ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam wakiilku marka wax loo xil saare la ydhaa waxaa soo iibi ama sidaa dheh haddii wax ka soo baxaan faa'iide ahi wixii isaga ahaa ee muwakilku u lahaa faa'iida ka soo baxdo ninkan faa'iidada soo saaray ma laha ee u xalay qofkii lacagta lahaa waa tan oo kaleba dee gaari ii soo iibi oo lacagtaa iisoo si aniga tobankaa kun gaari igu soo iibi gaarigiina wuu sifeeyey marka waxaaba ku helayba ka yarba intaa ka soo hadhay ma qaadan karayo ee ninkii baa leh haddii alaab la yidhi sii iibina wixii faa'iide ahee ka soo baxay qofkii baa le alaabta lahaa taasina way ku cadday xadiidka wuxuu qaadan karaa un dee haddii loo saamaxo ama la yidhaha wixii intaa ka dheeradaa leh xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa baycu lfuduuli yasixu biiijaaz ilmaalik qofka faduuliga ah ee iib aan loo dira nin gala haddii uu wax iibiyo iibkiisu wuxuu mutawaqif ku yahay ama uu ku xidhan yahay qofkii hantiilaha ahaayoo fasaxa oo saxeexa dee ninkan iibka hore waa loo diray laakiin ka dambe miyaa loo diray ka dambe looma dirin waxay ahayd inuu keeno un intaa loo diray hore iibkan dambe iyo tasarufkan uu sameeyey maadaamuu nebigu fasaxay waa sax wey laakiin hadduu qofkii dambe idhaahdo iibkaa dambe ma ogoli wuu hakanaya culimada saa qabtaa markaa ku ayaa daliishanaya xadiidka xadiidku waxaa inoo muujinayaa oo masaa'ilka laga faa'iidaya ka mida qofku hadduu ixsaan sameeyo in abaalgud uu leeyahy abaalgudkaasina diin iyo dunyaba uu noqon karaa dee ducadu waa diin la raaciyey dunyaduna oo abaal la siiyo intaba waa laga faa'iidaya xadiidka baabun fii bayci lmusaaraca marka wax tan oo kale waxa ah la mida ammaano aada haysood ku shaqayso oo kale qoladii bakhaarleyda ama xisaabaadkii akownada dadka ay waxu hayaan ammaanada u hayaan laba mid bay noqonaysa inaad ku shaqayso wixii ka soo baxay isaga aada siiso iyo in isaga aada ka amahato wixii aada u haysid oo caqadkaad marka foomka ka gelinaysid ka saxeixaysa u noqdo waxaaga hayn mayno dhigi mayno waa lagaa amaahanaya annagaa ku shaqaysanayna ha u muusayninoo ha u qarqarin laakiin u caddee waxaad leedahay lacagtan meesha la dhigi maayo ooli mayso annagu dul fadhihi mayno adiga shaqaalo kuuma nihin laakiin lacagta waanu ku shaqaysanaynaa annagaa kaa amaahanayna wixii ka soo baxa annagaa iska leh adigu markaad u baahatuuna weydii kolba intii aad u baahataan kusiin doonaa marka ma noqonayo baab lwadiica laakiin wuxuu noqonayaa mucaamaladeeda ka dhexaysaa baab lqardi amaah buu noqonaya amaah ayuu noqonaya ad ka amaahatay sidaa daraaddeed dee wixii hadduu lumo mar walba adaa lagu leeyay laakiin wadiicada oo ammaanada ah xukun gaaray leedahay xukunkeeda gaarka ahina waxa weeye qofkii haddii ay ka lunto oo aanu kii hayay xadgudub iyo gaboodfal ku samaynin laguma laha ama tuugxaba ama meeshii gubato laguma laha haddii laakiin uu amahdo si walba waa loogu leeyahy idan markaa waa in la bartaa cuquudda sida uu islaamku u dhigay in loo raacaabay xalaal ku noqonaysa ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan isha loo marmaran jirin oo aanay dhulka u dhici jirin ayaynu arkaynaa asxaabigii cilmiga ugu duceeyey ibnu cabaas abi hurayra horay buu ka helay kii caafimaadka ugu duceeyey sida caliy bnu abi aalib oo kale horay buu ka arkay kii uu ugu duceeyey faa'iide iyo ribix horay buu ka arkay idan mustafaadaadkaasa xadiidka laga qaadanaya wallahu aclam